أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amaa bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati yaasiin casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda konton iyo shanaad ee suuradda ka mid ah markuu rabbi subxaanahu watacaala uu ka soo hadlay axwaasha yacni qiyaamaha ka horeyso ee ah in yacni buunka la afuufayo iyo midka labaad oo ay dadku kusoo kacayaan oo rabbi subxaanahu watacaalaa hortiisa ay kusoo istaagayaan markuu alla taa uu ka waramay dadka waan wanaagsan abaalmarintoodii iyo wixii ay jannada yacni qiyaamaha ay helayaan ayuu alla aayadahan uga hadlayaa kuwa ka dambeeyana ahlu naarka sida ay adduunyada ku yihiin aakhirana ay ku yihiin ayuu ka waramayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina asxaaba aljannati jannada dadkeeda alyowma maanta oo maalintaa qiyaamaha la joogo waayee fii shuqulin ayay ahaadeen shuqloon dhexdii ayay ahaadeen faakihuuna kuwa nicmaysan ayay ahaadeen oo nicmaysanayo faakihaysanayo hum iyaga iyo wa aswaajuhum xaasaskooda fii dilaalin ayay ahaadeen har hoostiisa ayay ama har dhexdii ayay ahaadeen muttaki-uuna kuwa dangiigo waaye cala al araa'iki sariiraha korkooda kuwii ku dangiigo oo yacnii ku jiifo oo sidaa ugu raaxaysanayo lahum waxay leeyihiin iyaga ahlu jannaha fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda faakihatun ayay leeyihiin wax lagu faakihaysto la cuno walahum waxay leeyihiin maa shay bay leeyihiin shayga oo yaddacuuna ay sheeganayaan wax allaale wixii ay sheegtaan oy jeclaystaan oo ay qalbiga kaga tamaniyaan ayaa u sugnaaday oo jannada dhexdeeda ay ku leeyihiin salaamun ayaa u sugnaatay nabadgelyo ayaa u sugnaatay yuqaalu lahum waa loo dhahayaa salaamtaasi qowlan dhihitaan ayaa loo dhahayaa qowlka oo min rabbin rabbi xaggii ka ahaaday rabbiga oo raxiimin aada u naxariis badan marka alla aayadda hore waxaa alla uu leeyahay ina asxaaba aljannati jannada dadkeeda alyowma maanta oo waa maalintaas la joogo oo aakhiro ah fii shuqulin bay ahaadeen shuqul dhexdiis shuqloon dhexdii ayay ahaadeen maxay marka ku shuqloonsan yihiin laba tafsiir ama saddex baaba ku jirto tafsiirka marka ibnu mascuud iyo ibnu cabaas waxa uu leeyahay fii shuqulin shuqulkaasi waxaa weeyaan iftidaadu alcadaari haweenka bikrooyinka ah xurulciinta ah oo iyaga hortood cid taabatay aynan jirin bikradaasi markaa yacnii inay markaa u galmoonayaan oo ay markaa ay bikro jabsanayaan ayay ku shuqloonsan yihiin fii shuqulin marka macnahaas waa macno ibnu mascuud iyo waxaa ku fasiray iyo cabdullahi bnu cabaas radia allahu canhum macnaha labaadna fii shuqulin maxay ku shuqloon yihiin fii nicmatin nicmo war kaleba ma hayaano dhib iyo baas iyo ma haysto dad nicmo ku shuqloonsan wa tafsiirkana mujaahid ayaa wato ka saddexaadna ee xasanulbasri baa wato fii shuqulin bay ku sugan yihiin shuqloon camaa kii ay ka shuqloon yihiin fiihi ahlu naari ahlu naarka waxa ay ku dhex sugan yihiin ee tacab iyo dhib iyo xanuun iyo dhibaato abay iyagu ka mashquulsan yihiin saddexdaa tafsiir baa ku jirto ibnu jariir wuxuu doortay in la caam yeelo saddexdaba waa lagu fasiri karaa oo ahlu jannaha waa shuqloonsan yihiin ahlu naar dhibka haystay ka shuqloon ayay ka shuqul ka shuqloonsan yihiin gabdhahaas marka ilaahay subxaanahu watacaala uu iyaga u abuuray waa ku shuqloonsan yihiin sidoo kale nicmo jannada dhexdeeda ahaatayna waa ku shuqloonsan yihiin marka fii shuqulin saddexda macnoba suuragal buu ku yahay maadaama aan la tacyiininin oo aan la dhihin waa kaas hadda aan la dhihin alle rasuul aynan dhihin ayb tafaasiirtaa saddexdana waa un tafaasiir oo ikhtilaafu tanawuc mid walbaa shuqulka ahlu jannada ayuu meel ka abbaaray ee hadda wax isdiidayo ama iska hor imaanaya ma aha faakihuuna kuwa nicmaysanaya weeyaanoo naacimuuna kuwa nicmaysan nicmaysan way amase faakihuuna ay farixuuna kuwa farxaya way meeshaa marka fakihuunana waa la akriyey faakihuunana waa la akriyey macnahooduna waa dad iska faakihaysanayao nicmaysan hum iyaga iyo wa aswaajuhum xaasaskooda fii dilaalin bay ahaadeen har dhexdii ayay ahaadeen hoos bay ku jiraan oo qorax ma arkayaan waay fii dilaalin marka jamcu dullatin weeyaan dulladana waa marka shayga ama yacnii ama fii dilaalin jamcu dillin hoos dhexdii ayay ku sugan yihiin hoos bay ku jiraanoo qoraxna ma arkayaan wax kale oo korka ka dhibaya ma arkayaan muttaki-uuna kuwa dangiiga waayo calal araa'iki sariiraha korkooda kuwii dul saaran oo ku dangiigo weeyaan iyaga lahum waxay leeyihiin fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda waxaa ugu sugnaaday faakihatun faakiho waxa ay markaa yacnii ku faakihaystaan ayaa jannada dhexdeeda uga sugnaaday walahum waxay leeyihiin maa ayaa u sugnaaday yaddacuuna yatamanowna ay tamaninayaan waxay sheegtaan sheegtaan hadda marka waxaa laga wadaa wax allaale waxay inay afka ka sheegaan qasab maahane wixiiba kusoo dhaco oo qalbigoodu uu ishtiheeyo ayay markiiba helayaan waa keliya iyaga waxaa laga rabaa in qalbigooda uu kusoo dhaco bes salaamun marka maada in laga bedelaa ugu fiican oo la ecraabo bedel oo markaa la yidhaha walahum waxay leeyihiin maabay leeyihiin sow lama dhihin yaddacuuna ay sheegtaan salaamun bay leeyihiin nabadgal oo inay dhib iyo xumaan iyo yacnii waxay kahdaan kulli ay ka nabadgalaan ama salaam baaba u sugnaatay ilaahay uu salaamayo subxaanahu wa tacaala salaamun salaan ayaa u sugnaatay oo ay leeyihiin qowlan yuqaalu lahum waa loo dhahayaa salaantaasi qowlan dhihitaan marka qowlan waa mansuub oo waxay ku nasbisan tahay mafcuul mutlaq inay tahay yuqaalu lahum qowlan baa loo dhahayaa qowlka oo min rabbin rabbi xaggii ka ahaaday rabbiga oo raxiimin naxariis badan xadiid sanadkiisu ay wax ku jiraan oo ibnu maajah uu warinayo ayaa wuxuu ahaa bayna ahluljannati fii naciimihim waqti ahluljannada ay nicmadooda iskaga dhex jiraan id sataca lahum nuurun iftiin ayaa markaa usoo baxayo oo u iftiimayo fa rafacuu ru'uusahum madaxyadoodii bay kor u qaadeen ayay u qaadayaan faida rabbu caza wajalla waaba rabbi qad ashrafa calayhim min fowqihim xagga kore uu ka fiirinayo markaa faqaala wuxuu dhahayaa alle assalaamu calaykum yaa ahla aljanna fadalika qowluhu salaamun qowlan min rabbi raxiim marka aayadda marka qowl yacnii waana qowlka alle oo qur-aanku uu ku sheegayo salaamun qowlan min rabbi raxiim fayanduru ilayhim wayanduruuna ilayhi waa fiirinayaa iyaguna way fiirinayaan waa marka ahlu janna hadda rabbigood ay arkayaan waa awooda ilaahay siinayaa ay rabbi ku arkaan oo indhahooda ay ugu arkaan adduunyada intii la joogo lama awoodi karo waa tii nabiyullaahi muusa aan soo marnay suuratu lacraaf markii uu yidhi walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakalamahu rabuhu qaala rabbi arinii andur ilayka qaala lan taraanii walakin indur ila ljabali fain istaqara makanahu fasawfa taraanii falama tajalaa rabuhu liljabali jacalahu dakkan buurtii markuu ilaahay isu muujiyey waaba dhalaashay waa baaba-day bani aadam iyo buurna buuraa awood badan laakiin marka jannada la galo oo yacnii alla uu muuminiinta jannada geliyo karti ilaahay wuxuu siinayaa iyo awood ay ku arki karaan ay ku fiirin karaan nicmo ka wanaagsanna male inay rabbigooda arkaan oo isagana markaa yacnii uu salaan u diro salaantaasna ay ka tarjumayso dhib la-aan mar dambe dhib idin taaban maayo adduunyada dhibkii idinku soo taabtay iyo waa dhammaaday oo hadda marka yacnii jannaad ku jirtaan nicmo unbaad daldalaysaan oo aada helaysaan salaamun baa u sugnaatay salaan yuqaalu lahum waa loo dhahayaa qowlan baa loo dhahayaa hadal hadalka oo min rabbin rabbi xaggii ka ahaaday rabbiga oo raxiimin naxariis badan marka ilaahay waa hadlaa subxaanahu wa tacaala wamtaazu lyawma ay markaa nicmada ahlu jannadana waxaa u qiimo badan nicmadan oo ah inay rabbigood arkaan wamtaazu lyawma ayuha almujrimuun mu'miniintii marka sidaa loo abaalmariyo ayay gaaladii iyo mumiyo yacni mu'miniintii iyo gaaladii waa isku dhex jiraan marka hore carasaatu lqiyaama banka qiyaamaha iyo marka la joogo markaabaa alla subxaanahu wa tacaala uu kala soocaya qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamtaazuu soocma alyawma maanta soocma ayuha almujrimuuna kuwiinan dembaabayow ayuhaa hoy almujrimuuna kuwa dembaabayow kuwaa dembaabayna marka waada waa kuwa kufriga ku dhintay way oo yacnii gaalnimo naftu ay uga baxday ilaahan ka magan galnay alam achad ilaykum waxaa la dhahayaa alam achad miyaanan idiin dardaarmin ilaykum idinka xaggiina miyaanan idiin dardaarmin yaa bani yaa banii aadama ilma aadanow anlaa tacbuduu ay laa tacbuduuha caabudinina miyaanan idiin dardaarmin ashaydaana shaydaan ha caabudinina innahu shaydaan lakum idinku caduwun buu idiin ahaaday cadow mubiinun cadaawadiisu ay caddahay wa an icbuduunii ay ucbuduunii icaabuda aniga miyaanan idin dhihin oonan sidaa idiin dardaarmin haadaa kan siraatun jid weeyaan mustaqiimun jidka oo mustaqiimun toosan waay oo in ilaahay keliya la caabudo shaydaan la khilaafaa waa wado toosan waay meeshaa marka anlaa tacbudu shaydaana alimaamu dabari wuxuu ku fasiray ay laa ay laa tacbudu shaydaana shaydaan ha caabudinina fatutiicuuhu fii macsiyati fii macsiyati illaahi oo markaa aada ku adeecdaan ilaahay macsidiisa marka shaydaan ha caabudin macnaha keliya waxaa soo degdegayo shaydaanka in loo sujuudo un in laga hadlayo cibaadadu waa ka macno ballaaran tahay sujuud macnuhu meesha ku jiraana waxay tahay intaad aniga iga tagtaan shaydaan ha raacino hana adeecinina shaydaan manaa daacadii shaydaanka iskaga taga waa haddaad shaydaan adeecdaan tawxiidkiibuu idinka leexinayaa shirki baad ku dhimanaysaan haddaad shirkigaa ku dhimataanna waa khasaaraysaan wey marka wamtaazuu soocma alyawma maanta ayuha almujrimuuna kuwiinan dembaabayow alam achad miyaanan dardaarmin ilaykum idinka xaggiina miyaanan u dardaarmin yaa banii aadama ilma aadamow anlaa tacbuduu ay laa tacbuduu anta tafsiiriyo waayo cahdiga iyo wasiyaduna macna alqowl ayaa ku jiro ay laa tacbuduuha caabudinina ashaydaana shaydaan inahu shaydaan lakum idinka wuxuu idiin ahaaday caduwun cadow cadowga oo mubiinun cadaawadiisu caddahay ayb wa an icbuduunii ay ucbuduunii aniga icaabuda haadaa kani sidaa miyaanan idiin dardaarmin haadaa kan siraadun jid waaye mustaqiimun jidka oo mustaqiimun toosan walaqad adalla minkum jibilan kahiiran afalam takunuu tacqiluun shaydaankii marka dadka laga reebay in badanuu duufsaday marka dadkii marka iyagoo carasaatu lqiyaama joogaa waxaa la leeyahay waxaa intiina badan idin duufsaday khalqi badan ibliis baa duufsaday walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe adalla wou dhumiyey minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin jibilan khalqi khalqiga oo kahiiran aada u badan dad ilmo bani aad ilmo aadam aad tihiin dad badan buu ibliis duufsaday marka jibilan xarafkan saddex yacnii qiraa'a ku jirto ahlu madiina naafic iyo caasim jibilan ayay akhriyeen yacquubna wuxuu aqriyey jubullan ayuu aqriyey yacquub saddexduu ka mid yahay toddobada isaga ka mid mahay saddexduu ka mid yahay yacquub alxadrami ibnu caamir iyo abu camarna waxay aqriyeen jublan jiimkii in la godo ba-dana la reebo saddexdaa ayaa ku jirta saddexda macnona waa isku mid macnuhuna waxaa weeyaan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe adalla wou dhumiyey ibliis ama shaydaan minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin ilmo bani aadam haddaad tihiin jibilan ayuu dhumiyey khalqi khalqiga oo kahiiran aada u fara badan ayuu duufsaday uu dhumiyey afalam takuunuu miyaydnan ahayn tacqiluuna inaad wax garanaysaan allihii idin abuurayoo nicamkii lasoo sheegay idiin galay oo habeenka iyo maalinka qoraxda iyo dayaxa idiin dhulkan wax laydinku tusaaleeyey ood wax ka cunaysaan oo ilaah biyaha idinkugu yaalaan oo samadan roobku idinkaga imaanayo oo qofka hadduu maskaxdiisa iyo caqligiisa adeegsado wax yar hadduu tadabbur ou sameeyo waxaa usoo baxaya rabbigii intaa u diyaariyey oo isaga ku arsuqay oo siiyey ciba- cibaado cid ka leh oo xaq uga leh inaynan jirin isaga keliyana ou xaq u leeyahay cibaado marka afalam takunuu tacqiluuna sidaa baa loo leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ahe adalla wuu dhumiyey shaydaan minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin jibillan khalqi ayuu dhumiyey khalqiga uun khalqiga oo kahiiran aada u fara badan ayuu baadiyeeyey afalam takuunuu miyaydnan ahayn idinku tacqiluuna inaad wax garanaysaan yacnii maa ataakum min halaaki lumami alkhaaliyati biaacati ibliis ma garan weyseen dadkii ibliis adeecay oo gaalnimada sameeyo rabbi uu halaagay sida alla uu u halaagay waadba mari jirteen xaggay xaggaad u mari jirteene maxaa uga fakeri weyseenoo miyaydnan arrintaas garanaynin oydnan garanin haadihi jahannamu alatii kuntum tuucaduuna de markaasi garasha waxba ma tarayso qiyaamo in wax lagu garto marka allah wuxuu leeyahay haadihi tan jahannamu jahannamo waaye allatii jahanamada oo kuntum aada ahaydeen tuucaduuna in la idiin yaboohayey jahanamadii markaa la idiin ballan qaaday oo la idiin yaboohay waa tan oo adduunyada markaad joogteen la idinkugu yaboohay ama la idinkugu goodinayay islowhaa islow gala haa jahanamadii gala alyowma maanta jahanamo gala bimaa kuntum bikownikum ahaanshadiina darteedna u gala takfuruuna aada ahaydeen inaad gaaloobeysaan kufrigii aada la timaadeen dartii waxaad u gashaan jahanamo sidaa baa lagu dhahayaa marka jahanamadii ay beenin jireen iyo waa kaas ayo marka waxaa la leeyahay gala kufrigii aada geysateen darteedna u gala jahanamo alyawma nakhtimu calaa afwaahihim alyawma maanta nakhtimu waan dabooleynaa calaa afwaahihim afafyaalkooda ayaan korkeeda ayaan dabooleynaa wa tukallimunaa waxaa nala way nala hadlaysaa aydiihim gacmahooda ayaa nala hadlayo wa tashhadu waxaa marqaati furayo yani calayhim korkooda waxaa ku marqaati furayo arjuluhum lugahoodii bimaa kii kuanu ay ahaayeen darteed yagsibuuna inay kasbanayaan wixii ay kasbanayeen oo macaasi a darteed ayaa inta afka laga daboolo ayaa xubnihii ay hadlayaan marka la daboolayo waa goormee waa marka ay kufaartu ay inkiraan kufrigoodii oo ay beeniyaan oo ay markaa yidhaahdaan wallaahi maa kunnaa mushrikiin allaan ku dhaaranay annaga mushrikiin ma ahayn markay arkaan mu'miniintii oo alla uu thawaab fiican siinayo meel wanaagsan loo wado ayay waxay leeyihiin warkaaley aan inkirno kufrigii iyo shirkigii aan ku jirnay markaasay waxay leeyihiin maa kunnaa mushrikiin ilaahan ku dhaaranay mushrikiin ma ahayn markaas waayo marka inta afka laga daboolo gacmihii iyo lugihii ay hadlayaan suuratu fusiladna waa ugu tegi doonaa wa qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna qaluu anطaqna allahu aladii anطaqa kula shayi wahuwa khalaqakum awala mara wailayhi turjacuun wamaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum walakin danantum ana allaha laa yaclamu kahiira mima tacmaluun wax badan inuunan ilaahay ogeyn bay u malaynayeen mana aynan iska qari jirin markay macsida sameynayeen jirkooda kale iskama qari jirin oo jirkan baa idinku marqaati furayo ma aynan isdhihi jirin markaasuu ilaahay leeyahay wadalikum danukum aladii danantum birabbikum ardaakum faasbaxtum min alkhaasiriin waa maladii beenta ahaayoo aada qabteen waaye ood rabbi ka malaysanayseen maladaa xun baa idin halaagtay marka oo shirkigaa iyo maladaa xun ayaa idin halaagtay markaasaad khasaarteen awoodda ilaahay marka alla ilaahay inuu gacan ka hadal siiyo waa awoodaa iyo lug inuu ka hadal siiyo wou awoodaa iyo jamaadaadka inuu ka hadal siiyo ayb marka in la yidhaha isagii ma hadli karo sow ceeb ma aha marka iyo ilaahay oo la nuqsaaminayo sow maaha ilaa allihii ka hadal siiyey wax aan af iyo neef meelay usoo marta iyo aan qabin allihii ka hadal siiyey oo gacantaa ka hadal siinayo isaga miyaa hadli waayey marka hadalku waa kamaal nuqsaan iyo ceeb ma aha hadalku waa kamaal waay nacam maxaa yeeley asnaamta markuu la ceebeynayey waxyaabaha lagu ceebeeyey waxaa ku jira inaysa hadli karin maa lakum laa tandiquun haddii la yidhaha ilaahayna ma hadlo asnaamtuna ma hadlaan ee ilaahay sow asnaam laguma laguma shabahayo marka dad badan oo laga yaabo marka inay dee aqoon diineed sheeganayaan iyo ayaa waxay aaminsan yihiin rabbi inuusan hadlin ee waxaan musxafka yacni waxaan ujeedaa aayadahan musxafka noogu qoran yaa ku hadlay haddii la yidhaahdo maya waa lasoo tarjumay jibriil ama nebi moxamed baa cabireen ee ilaahay hadalkiisa isagoo ku dhex jiraa mana la maqlo mana soo baxay ayay leeyihiin maxaad saas u leedihiin ee bani aadana u ekaana haddii la yidhaha waa hadlaa wuxuu noqonayaa hadalku wuxuu u baahan yahay meeluu codka ka baxo meeluu ka galo carab xubno ayuu u baahan yahay marka ilaahayna waxaa waa ka nasahan yahay ee waxaas ilaahay isagoon lahayn oon lagu sheegaynin ma hadli kara miya isaga hadduu doono waa hadli karaa intaa hadday fahmi lahaayeen waa ka baabi'i lahayd shubhada maxaa yeelay gacantan marka ay dhawaaqayso meel codka uu ka gala ma qabto iyada meel duleesho gacantu ma leh lugtuna meel duleesho ma leh maca daalika inay hadlayso ayuu rabbi aayadan noogu sheegay ee isaga inuu hadli karo maxaa diidaya marka caqiidada marka haddii meel qaldan laga fiiriyo on qur-aanka iyo sunnada iyo laga fiirinin waa la dhuma alyawma maanta nakhtimu waan dabooleynaa calaa afwaahihim afafyaalkoodaan dabooleynaa wa tukallimunaa waxaa nala hadlayso aydiihim gacmahooda wa tashhadu waxaa markhaati furayso calayhim korkooda yacni arjuluhum lugahoodii bimaa kii ayay dartii ayayna ugu markhaati furayaan kaanuu ay ahaayeen ama bimaa kiibay ku markhaati furayaan kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay kasbanayeen wixii ay shaqaysanayeen baa markaa sidaa yay ugu markhaati furaysa adduunyada markii la joogay ayb walow nashaau latamasnaa calaa acyunihim fastabaquu siraata faanaa yubsiruun labadan aayadood ee isku xigo mid kastaa yacnii adduunyada inay ku saabsan tahay waa u badan yihiin culimada oo markay adduunyadaba joogeen iimaanka sida looga xijaabay oo looga celiyey oo dembiga iyo xumaanta iyo shaqaawada iyagu ay kasbadeenna sidaa ay ugu dhacday sida aynan u kari karin marka inay xaq aadaan yaa rabbi uga warramayaa ama qiyaamaha labadaba waa la dhaha walow haddii nashaa-u aan dooni lahayn la tamasnaa waan tirtiri lahayn calaa acyunihim indhahooda ayaan tirtiri lahayn fastabaquu markaasay u kala hormari lahaayeen assiraada jidkiibay u kala hormari lahaayeen fa anaa kayfa sideebay yubsiruuna wax u arkayaan qof indhihii laga malaasay qof indhihii laga malaasay sidee wax u arkaa aayadda hore marka damsi waa tirtirid shayga markaad intaad tirtirto raadkii lagu garan lahaa xataa aad ka baabi-iso ayaa la yidhaha waxaa damsi baa lagu sameeyey macnuhu marka waxay tahay ma haddaan indhahooda ayaan tirtiri la haddaan doonno indhahooda ayaan tirtiri lahayn marka indhaha la tirtiro waa la malaasayaa markaasaa waxaa laga dhigayaa sida gacantaas oo kale ishaan jeexan iyo wax jeexnaanaya male gadaal sida ay ka tahay ayaa hore la ayaanu ka dhigi karnaa buu alla leeyahay haddaan doonno ee marka sidaa laga dhigaa hadday waddadooda ku ordaan ka waran marka nin walbaa gurigaagii ka gaarsii is yiraahda gurigiisii ma gaari karaa wax wax wax ku arkaba ma leh indhihii ma jeexna raad indha xataa ma leh waxba ma arki karaan weeyaan marka walow haddii nashaa-u aan dooni lahayn la tamasnaa waan tirtiri lahayn calaa acyunihim indhahooda korkoodaan tirtiri lahayn ayb meel jeexan iyo indhahan galalka ay leeyihiin midna ma muuqanayo waa la tirtiri lahaa ayb fastabaquu yani marka macnuhuna waxa uu yahay kamaa acmaynaa quluubahum sida aan quluubtooda aan u indha tirnay ayaa low shi-naa haddaan doonnana acmaynaa absaarahum udaahira indhahan muuqdana waa tirtiri waa ti haddaan doonno waa tirtiraynaa sidaan qalbigooda u tirtirnay oo aan uga tirtirnay inay wanaagga ku arkaan ayaan indhahan muuqdana uga tirtiraynaa haddaan doonno anaga saasay marka ka dhigantahay walow haddii nashaa-u aan dooni lahayn latamasnaa waan tirtiri lahayn calaa acyunihim indhahoodan ay wax ku arkayaan korkooda fastabaquu waxay u dhaqtami lahaayeen ay u tartami lahaayeen ay u kala hormari lahaayeen assiraata iyagoo sidaa ah haddii indhihii laga tirtiro indhahoodii la tirtiro la malaaso ee nin walbaa marka waa ordayaayo gurigaagii iyo ka gaar buu isleeyahay dariiqii buu ku ordayaa fa annaa kayfa sideebay yubsiruuna wax u arkayaan marka waqad acmaynaa acyunahum annagoo indhahoodii baabi-inay see wax u arkayaan yani waxba ma arkayaan tafsiirka marka waa qowlulxasan iyo suddi ayb iyaga marka waxay leeyihiin haddii aan doonno ma aanan yeelin laakiin waa yeeli lahayn ma aanan doonin haddaan doonno waa yeeli lahayn laakiin saan qalbigooda u tirtirnay oon uga tirtirnay xaqii inay arkaanaan indhihiina uga tirtiri lahayn ibnu cabaas iyo qataade iyo muqaatil iyo cataa'na waxay yidhahdeen aayadda macnaheeda macnaahu low nashaau lafaqa'naa acyuna dalaalatihim faacmaynaahum can gayihim waxawalnaa absaarahum min aldalaalati ila alhudaa indhahan oo hadda ay markaa yacni baadida ku qabaan haddii aan dooni lahayn waa tirtiri lahayn markaasaan indha xaqa ay u ark ku arkaanaan u yeeli lahayn waay oo ay baadida uga soo tagaan oo hanuunka ay ku arkaan markaa fa absaruu rushdahum hanuunkoodii bay arki lahaayeen ayb marka macnaha horaadna moodaa inuu aada u yar xoog badan yahay marka laakiin sidaa ma aanan samaynin buu leeyahay allah tawfiiqdii ma aanan waafajinin fa annaa yubsiruuna marka say wax u arkayaan innagii baaba tawfiiqdii ka qaadnay ayb tawfiiqdaasna hada ilaahay wax xaq loogu leeyahay ma aha bani aadamku marka bayaan iyo in wax loo bayaaniyo ilaahay waa isa saaray rusul inuu soo diro qur-aan soo dejiyo dacwadii dadkii wax wax u sheego qofkii uu arko xujadii dushiisa ay ku qumto laakiin ilaa wa ilaa in hidaayada qalbiga qofka lagu abuuro taas ilaahay ciddou doonana asaa ku fadilayo ciddou doonana waa ka daysanaya cudurdaar marka adiga kuu noqon mayso ilaahu maxaa tawfiiqii sii weysay tawfiiqda alla isagaa iskale ciddii uu astaahisho oo qalbigeeda uu wanaagga ku ogyahay buuna siiyaa laakiin adiga wax ma laguu sheegay caqli ma laguu yeelay adiga wax ma diiday camalkaaga waay wax lagugu cadaabaya marka meel kale kama imaanin walow haddii nashaa-u aan dooni lahayn lamasakhnaa waan bedeli lahayn hum iyagii abuurkoodii baan bedeli lahayn calaa makaanatihim meeshaa yacni xaaladoodaas ay ku sugan yihiin korkeeda ayaan ayaanu bedeli lahayn abuuristoodii fama stataacuu ma awoodi maynan ma awoodayaan mudiyan tegitaan inay hore u socdaan ma awoodayaan walaa yarjicuuna mana soo noqonayaan ayb middan labaadna waxay tahay walow nashaa-u lamasakhnaahum maskiga laba macnaa lagu fasiray macnaha koowaad in daanyeero iyo doofaaro laga dhigo adaan doonno marka khalqigoodaan bedeli lahayn oo iyagoo meeshooda xaaladoodaas ku sugan adduunyada joogo ayaan daanyeero iyo doofaaro u bedelaynaa fama stataacuu mudiyan walaa yarjicuun marka hore u socod iyo soo noqod midna awoodi maayaan ayb macnaha kale waxa uu yahay lamasaknaahum calaa makaanatihim dhagaxyo in laga dhiga dhagax marka dhagax laga dhiga iyagoo meeshooda joogo guryahoodii joogaan dhagax ka dhigi karnaan hab abuurkooda aan bedelaynaa markay dhagax noqdaanna ma dhaqaaqi karaan horey iyo gadaal midna usoo mana soo noqonayaan mana dhaqaaqayaan ayb yuriidu low nashaa-u haddaan dooni lahayn lajacalnaahum qiradatan wakhanaaziira fii manaasilihim iyagoo guryahooda joogo waqiila low nashaa-u lajacalnaahum xijaaratan dhagax baan ka dhigi lahayn wahum qucuudun fii manaasilihim ayagoo guryaha iska fadhiyo laa arwaaxa lahum wax ruuxana aan lahayn fama stataacuu ma awoodayaan mudiyan tegitaan walaa yarjicuuna mana soo noqonayaan ayb ilaa maa kaanuu calayhi waxay awal ahaayeen markii hore ay ahaayeen kusoo noqon maayaan waqiila laa yaqdiruuna calaa dahaabin walaa rujuucin haddaan ku fasirno marka dhagax in laga dhigo macnayeedu marka waxay tahay ma awoodayaan dhaqaaq inay horena u socdaan gadaal u noqdaan ma awoodayaan haddaan daanyeero iyo doofaaro in loo bedelo aan ka dhignana macnuhu wuxuu noqonayaa laa yarjicuuna fama stadaacuu mudiyan walaa yarjicuuna inay u laabtaan sidoodii hore oo suuradii bani aadamnimada ay isku soo celiyaan ma awoodi karaan labada macno sidaas waa ee macnaha hore ummaddan nebi moxamed sal ll ly slam weliba ummatulijaaba dadkii duca yacni aqbalay diintiisa kuwii aqbalay ee muslimay qeybo ka mid ah in la bedeli doono oo daanyeero iyo doofaaro laga dhigi doono uu ka hadlay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo weliba dadka noocaasa wuxuu ka tilmaamay dadka xalaashanayo oo shubah iyo xeelad ku xalaashanayo waxyaabaha ilaahay xarimay sida xariirta iyo zinada iyo khamrigoo lacabo iyo heesaha muustikada iyo dadkaas qeybo ka mida waa la bedela oo xadiidkii abu daawuud oo wariyey bukhaarina uuba soo saaray layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaasifa ummadeyda waxaa ka mid noqon doona dad xalaashanayo farjiga yacni zinadii xariirtii iyo yacni macaasifta qalabkan muustikada ee lagu ciyaaro ee lagu heeso ayay bannaysanayaan marka waa istixlaal ou la socdo ta'wiil waa ilaa iyagoo og xaaraan inuu yahay hadday bannaystaan waaba ku gaaloobi lahaayeen kuwaan hadda laakiin nebigu uu tilmaamayo yacni istixlaalkooda waa istixlaalun maqruunun bita'wiilin ta'wiil bay marka waxyaabay iska ta'wiilsanayaan aan sax ahayn markaabay heesihii waa bannaan yihiin sidaad dhahayaan sida haddaba aada arkaysaan dad badan oo markaa yacni diin u nisbo sheeganayo oo heesihii bannaynayo adnaa shubha ku bannaynayo iyo qalabkan muustikada iyo kabanka iyo waxyaabaha bannaynayo kuwaa marka nebigu wuxuu yidhi wayamsakhu aakhariina minhum kuwo kale oo kuwaa ka mid ah waxaa alla uu u bedelayaa qiradatan wa khanaasiir daanyeero iyo doofaaro ummadihii hore wixii ku dhacay cuquubaadkii ku dhacay ummaddan qeyb ka mida waa ku dhacayaa weliba dadka yacni xeeladaysto oo xaaraantii xeeladaysanaya iyo kale ayaaba yacni xadiidku uu tilmaamayaa walow haddii nashaa-u aan dooni lahayn lamasakhnaa waan bedeli lahayn hum iyaga hab abuuristoodaan bedeli lahayn calaa makaanatihim calaa xaalatihim xaaladooda korkeeda iyagoo ku sugan sidooda iyagoo ah oo guryahooda fadhiya ayaan xaal ayaan haddaan doonno aan bedelaynaa fama stataacuu ma awoodayaan mudiyan tegitaan inay hore u socdaanay tagaan walaa yarjicuuna mana soo noqonayaan waman nucamirhu nunakishu fi lkhalqi afalaa yacqiluun waman qofkii nucamir aan cumri siino hu isaga nunakis dabagedinee hu isaga ku dabagedinee fi lkhalqi abuurista afalaa yacqiluuna miyaynan wax ka saynin oynan wax garanaynin allaha awoodaa leh xaalkoodu sida uu qofkan mar walba aan arkayna dadkan sida uu xaalkooda u bedelayo oo da-dooda ugu xiran tahay allihii sidaa yeelay oo ay u jeedaan miyaan iyaga bedeli karin wax kale suuradow doono aan ka dhigi karin waa ka dhigi karaa yacni aayaddii hore maskigii lagu sheegay ilaahay inuu awoodaa hadda la tusaan iyagii maxaa lagu tusayaa qofkiibaa waxaa la leeyahay marka uu yaryahay xaalad dacfi buu ku jiraa waa taag daran yahay ilmaha yaryarkaa waa soo weynaanayaa afartan konton sano uu gaarayaa yacni hab abuurkiisii caqligiisii iyo xooggiisii kaamilow noqonayaa marka uu konton dhaafo haddana waa degayaa siduu u socdo u socdo u socdo wuxuu gaarayaa sariir inuu iska koro ou socodna uu gabo yacni wacyigiina uu ka tago oo sidii ilmo uu iska noqdo markii uu yaraa sida uunan waxba u garanaynin inuu noqdo likay laa yaclama min bacdi cilmin shay-an markuu wax ogaaday kadib inuunan waxba ogaanin ayaa alla uu da-daasaa u gaarsiina qofkau doono ee mararka qaarna wuxuu gaarayaa heer markaa kaadidii laga qaado oo laga dhaqo saxaradii laga dhaqo laga qaado ayuu gaarayaa marka ninka axadkii aan cumri siino cumrigaas siduu usii socdo abuuristii baa marka dabagadoomayso sidii horey kusoo noqonayn abuurkii taamka a dhammaystirnaa waa isbedelayaayo meeshii quwo iyo xoog ay taalle dacfi baa imaanayo caqli meeshii uu yaalay waxaa imaanayo caqligii markaa yacni iyo wacyigii inuu tago wahaa kada marka allaha sidaaba awoodo oon arkayna mar walboon u jeedno allihii sidaa awoodaa iska leh miyaan iyaga hadduu doono aan suuradooda bedeli karin kanuuba bedelay bay suuradiisii ayb oo haddaad qofka hadda aragto markuu labaatan jir yahay sawirkiisa haddana markuu konton jiro la garab dhigo marka uu siddeetan sano ama sagaashan uu jirana la garab dhigo farqi aada u weynaa soo baxaya habka abuurista farqigaa ka soo baxaya ayb marka allah wuxuu leeya waman qofkii nucamir aan cumri siino hu isaga nunakis dabagedinee hu isaga fil khalqi abuuristaan ku dabagedinaynaa oo sidii hore xaaladdii u kasoo baxaan dib ugu celinaynaa ilmanimadii buu dib ugu noqonayaa ayb xarafkan laba qira'a ku jirto nankushu iyo nunakishu la macnahaana waa isku mid uun waxaa laga bixiyay midna hulaathi midna maa zaada cala hulaathi ayb afalaa yacqiluuna miyaynan caqli lahayn oo aynan yacni ictibaar qaadanaynin oo qudrada alle siduu wax u gedgedinayo aynan ku ogaanaynin meeshaas wma callamnaahu shicra wmaa yanbagii lahu in huwa ilaa dikrun waqur'aanu mubiin wamaa callamnaa ma anan barin hu nabiyullaahi moxamed ashicra gabay ma barin wamaa yanbagii mana u habboona lahu isaga mana u haboono shicri iyo gabay uma haboono isagoo kale in huwa maa huwa ma ahaanin qur'aanku ilaa dikrun waa dikri un iyo waqur'aanun qur'aan weeyaan qur'aanka oo mubiinun cad qur-aankan uu idinku aqrinayo nabiyullaahi moxamed wax kale maahan waa dikri waano iyo wa qur-aanun qur-aan la aqrinayo mubiinun cad weeyaanoo labsi iyo wax isku dardaran iyo wax iskhilkhilaafsan iyo aan laga helaynin muxuuna alle usoo dejiyo nabiyullaahi moxamed korkiisa oo ugu soo dejiyey liyundira inuu digo qur-aanka ama nebi moxamed inuu u digo man uu u digo axad kaana ahaaday huwa isaguba xayan mid nool oo qalbigiisu uu nool yahay xaya alqalbi wayaxiqa iyo inuu waajibo alqowlu qowlkii ou alla wax ku cadaabayay inuu waajibo cala alkaafiriina gaalada korkooda inuu ku waajibo ku dhaboobo korkooda alkana marka qur-aan nebigii iyo ryacni rasuulkii iyo waxaa looga hadlayaa iyo qur-aankii lagu soo dejiyey wamaa callamnaa ma barin hu nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ashicra gabay ma aanan barin walidaalika nebiga waxaa la yidhaha xataa hadduu isku dayo inuu gabay tamahul ku sameeyo oo gabay qof tiriye soo qaado hadduu is yiraahdo waxaa dhacaysay marka inuu beytkaas uu jejebiyo ama uu kala hormariyo ama usi yeelo nacam maxaa yeeley ilaahay subxaanahu watacaala ma ugu talagelinba nacam mararka qaar marka ma diidaayo wamaa callamnaahu shicra shicir ma anan barin marka laleeyahay waa dhacdaa nebigu wada fasiixuu ahaa warkiisa oo warkiisu war oo maahan yacni afsaxulcarab ayuu ahaa carab midka ugu fasaaxada badan buu ahaa gab hadday noqoto waxaan ujeedaa hadalka iyo khitaabka dadka lala hadlayo iyo khitaabkiisu khitaab oo markaa yacnii kuf kuf iyo uu ku jira ma ahayn oo ilaahay bayaan waa siiyey nabiyullaahi maxamed sal ll ly salam walidaalika marka aan arkayno hadalladiisa oo yacni fasaaxa ay ka muuqato shicir ma aha fasaaxadu yacni shicirku fasaaxada waa ku jiraa laakiin wax kastoo fasaaxo marka laleeyahy waa ka caamsan tahay shicir markaa marka uu leeyahy ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib iyo shicir maaha waa fasaaxadii nabiga sal lla ly salam haddii xataa la yiraahdo wasniga iyo marka la fiiriya waa shiciray u qaafiyada iyo marka la fiiriya waa gabay marka la dhahana hal beyt gabay lama dhaho nacam qofku marku hal sadar oo gabaya isku toosiyo qofkaas gabyaa waayo ma la dhihi karaa maya hal sadar hal hal yacni jiifto hal yacni waxaan ujeedaa sadar hal beyt oo gabay a laguma noqdo shaacir marka ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib saasoo kale iska noqonaya haddiiba gabay la dhaho wamaa callamnaa ma anan barin hu isaga ashicra gabay ma barin wamaa yanbagii mana u habboona lahu isaga uma habboonaba inuu gabay barto in huwa maa huwa ma ahaanin qur-aanku ilaa dikrun waano un weeyaan iyo wa qur-aanun qur-aan oo mubiinun cad liyundira inuu digo ayaa nebiga qur-aanka loogu soo dejiyey ama qur-aankii inuu digo man uu u digo axad kaana ahaaday huwa isaguba xayan mid nool oo qalbiga ka nool ee qof walbaba nebiga waa u digayaay maxaa man kaana xayan loogu gaar yeelay ee kaasaa ka faa-iideysanayo qofka nool ayaa ka faa-iideysanayo qalbigiisa uu nool yahay walidaalika nebigu waa hadlayaa sala allahu calayh waali wasalam xikmad ayuu ku hadlayaa xikmaddiisa waxaad arkaysaa dad laga madoobeeyey oo inay bartaanna aan dan ka lahayn wax weynna aynan aan aynan u arkaynin dadna intay xikmadda nebiga xifdiyaan oo ay fahmaan ayay ka miro dhalinayaan markaasay dadka uga sii faa-iideeyaan nebiga sal ll l slam xadiidkii abuu muusa alashcari ayuu ku kala dhigdhigay dadka sida ay xikmaddiisa ku yihiin ina mathala maa bacahani allahu tacaala min alcilmi waalhudaa ka mathali kaytin asaaba ardan waxaa aniga ilaahay ila diray buu yidhi oo cilmi iyo hanuun ah waa roob dhul ku da-ay fakaana minha طaaئfaة طayibaة qabilat اlmaءa faanbatat اlcushba wاlkala alkahiir dhulkii waxaa ka mida qeyb markuu roobka uu ku da-o intay biyihii ay dhuuqdo oo ay markaa laqdo dabadeedna markaa ay soo dhalisa daaq iyo beero oo dadku ay wax ka cunaan xoolahana laga waraabsado waxaan ujeedaa xooluhuna ay daaqaan oo ay ka cunaan wa kaana minha ajaadibu dhulka waxaa ka mida qeyb balliyo oo gawaan ah waa dhul markaa yacnii godan biyihii marka waa ku aruurayaan war ayuu noqonayaa biyihii marka war biyo fadhiyaan wa biyahaas iyagana marka waxaa ka cabaya xoolaha dadkana waa ka dhaansanayaan nooc kale waayo iyaga oo dhulka ka mida kii hore marka waxaa lagu mihaaliyaa qofkii nebiga xikmaddiisii qur-aankii sunnada inta ka qaatay ka bartay haddana xukun ka soo saari karo oo intuu aada u fiiriyo axkaamta ka faa-iidey karo qofkan labaadna ee dhulkan lagu shabahayana waa dadka axaadiidta iyo qur-aanka xafidsan laakiin aan aada uga soo saari karin axkaamta kuwaas ayaguna khayray leeyihiin waa fiican yihiin dadkay barayaan macallinkii dugsiga dhigaya qur-aanka xifdisnaay oo aan macnihiisii aqoonin maanta dhan dadow kicinayaa marka ummad ayuu qur-aanka baraya waxaa laga yaabaa kii uu baray inuu isaga aada waxbawax faa-iideeyaba dhulkaas biyaha ku jira laga qaadanayo waa isagana khayr khayr unbuu leeyahay qeyb saddexaad wuxuu yidhi nabiga sal ll l slam innamaa hiya qiicaanun waa dhul markaa yacnii biyahana laqayo waxna aan soo bixinayni biyana ma celinayo beerna kasoo dhalan mayso iyo daaq midna dhulkaasi marka wuxuu ku shabahay nabiga sal ll l slam qolada iyagu laba qolou ku shabahay kuwa wixii la ila soo dirayba aan madax usoo taagaynin oo ay hadday jaahil diinta ka yihiin iyo haddaynan ka noqonin isugu miday u tahay diin culumaha la weydiiyo annaga waa iska shaqaysanaynaa wax naga galay ma leh qolana marka iyagu qoladaasi marka laba nooc waayo qolo muslimiintii ka mida oo aan usoo jeedin oon aada baranaynin oo jahliga isaga raalli noqday qeybtan waa noqonaysaa leanna iyaga lagamana iyagiina ma faa-iideysanin mana faa-iideynin lagamana yani lagamana faa-iideysanin waxaa kaloo qeyb qeybtaa ka yani qeybtan saddexaad gelaya kuwa gaalada ahoo diintaba kasii jeeda labadaa qola marka nabigu sal ll slama wuxuu u digayaa man qof kaana ahaaday xayan xaya alqalbi qalbigiisu miduu nool yahay wayaxiqa alqowlu iyo in qowlku wuxuu alla qur-aankii usoo dejiyey qowlkii inuu dhaboobo oo waajibo cala alkaafiriina gaalada korkooda uu ku waajibo qowlkaasina waa maxay kelimatu lcadaab ile qur-aankii waa xujiye iyaguu xujo ku yahay awalam yarow anaa khalaqnaa lahum mimaa camilat aydina ancaama fahum lahaa maalikuun awalam yarow miyaynan arkin anaa anagu khalaqnaa lahum waxaan u abuurnay iyaga mimaa kii xaggiisa camilad ay shaqaysay ee ay samaysay aydiinaa gacmaheennu ay sameeyeen ancaaman baan uga abuurnay xoolo fahum iyagu maalikuuna kuwii hananaya way lahaa xoolahaasi wadallalnaa waan laylinay haa xoolaha ayaan laylinay lahum iyagii baanu u laylinay fa minhaa xoolihii xaggooda ayaa rakuubuhum fuulitaankoodu ou ahaaday markuubuhum yacni shayga ay fuulayaan xoolihii xaggoodu ka ahaaday wa minhaa iyaga xaggooda ayay ya-kuluuna ka cunayaan walahum waxay leeyihiin fiihaa xoolaha dhexdooda waxaa ugu sugan manaaficu manaafic iyo wamashaaribu cabitaan ayaa ugu sugan afalaa yashkuruuna miyaynan shukrinaynin oo nicmadaa weyn aynan rabbi ugaga shukrinaynin awalam yarow miyaynan arkin annaa anagu khalaqnaa lahum waxaan u abuurnay iyaga mimaa kii camilad ay samaysay aydiinaa gacmaheennu wixii ay sameeyeen xaggoodii ancaaman baanu uga abuurnay miyaynan taa arkaynin xoolo inaan uga abuurnay yacnii xoolahan iyaga ma shaqaysanin mana abuuranin innagaa abuurnay waaye ayb fahum iyagu marka maalikuuna kuwii hananaya ay yihiin lahaa xoolahaas xoolihii bay marka hananayaan aydiinaa marka waxaa loo jamciyey iyadoo ay laba tahay sidaan aayaddii maa-ida kusoo marnay iyo suuratu saadna aan ugu tegi doonno limaa khalaqtu biyadaya iyo bal yadaahu mabsuudataani iyo iyo aayaddan isdiidi maayaan aydiinaa damiiruljamciga loo idaafeynayo dartiis ayaa loo jamciyey ayb naaduna marka waa damiiru jamcin oo markaa uu ku hadlo almucadimu nafsahu kan nafsadiisa weyneynayo de ilaahay marka inaa naxnu nuxyii iyo waataan soo marnay fahum iyagu maalikuuna kuwii hananaya waay lahaa xoolahaasi gacantay ku dhigay annagaa abuurnay xoolihii iyagaana iska gacanta ku dhigayo oo milkigeedii iyo xoolihii marka iyagiibaa annagaa lee dhahayaan oo ilaahay baa milki siiyey dabcan wadallalnaa waan laylinay haa xoolihii lahum iyagaan u laylinay xoolaha marka yacni geela markaad fiiriso siduu u weyn yahay iyo sida haddii adiga lagugu soo diro aadan yani uga yani haddaan ilaahay inuu layliyo aynan jiri lahayn uusan noo layliyi lahayn ma anan dhaqa lahayn geela weyninka badan cunug yar unbaa intuu hogaanka qabto iska kaxaynaya adba meel u kaxaynayo ayb xoolihii markaad xayawaankii markaad fiiriso kuwa ka yaryar geelana ma ku hogaansamayaan adiga geelan weyninka badan iyo lo-dan iyo ariganna waa lagu hogaamiyey kuwo kaloo yaryarna haddaad maanta dhan daba ordaysid ma ku hogaansamayaan fa minhaa xoolihii xaggooda rakuubuhum markuubuhum wixii ay korayeen ayaa ahaaday wa minhaa xaggooda ayaa ya-kuluuna ay cunayaan ay ka cunayaan xoolihii hilibkoodii iyo ay cunayaan walahum waxaa u sugnaaday fiiha fi lancaami xoolihii xaggooda manaaficu ayaa uga sugnaaday manaafic iyo mashaaribu cabitaan manaaficdaa marka de waa dhogortii iyo timahoodii iyo waxyaabaha waa la manaafacaadsanaya wa mashaaribu baa uga sugnaadayoo caanihiina waa ka cabayaan subagii bay ka ruxanayaan waxaasoo dhan marka waa mashaarib afalaa yashkuruuna miyaynan shukrinaynin oo nicmadaa rabbigeeda aynan u shukrinaynin watakaduu marka inay shukriyaan iska daaya maxay sameeyeen kufaartii marka watakaduu min duuni illaahi aalihatan watakaduu waxay ka dhigteen min duuni illaahi alla sokadii waxay ka samaysteen aalihatan macbuudyaal ayay samaysteen alla sokadii lacallahum yunsaruuna lacallahum yacnii inay yunsaruuna in loo gargaaro likay yunsaruu si loogu gargaaro ayay marka yacni sidaa ay u samaysteen lacallahum yunsaruuna bal in loo gargaaro ayb oo cadaabka alle markaa looga gargaaro laa yastatiicuuna in loo gargaaro iska daaya laa yastatiicuuna ma karayaan nasrahum gargaarkoodii yacni ma awoodayaan inay u gargaaraan yacni aalihadu kuwan caabuday u gargaari maayaan laa yastatiicuuna aalihadu ma karayaanoo ma awoodayaan nasrahum kuwii iyaga caabuday uhiilintooda cadaab ugama gargaari karaan wahum mushrikiinta jundun ciidan weeyaan ciidanka oo muxdaruuna taagan mar walba goobjoog ah lahum liaalihatihim ilaahyadooday goobjoog u yihiin ay u taagan yihiin mar walba yani waxaa laleeyahay ilaahyada maxay u caabudeen u fiirsa tacbiirkan ilaahyada maxay u caabudeen markay laatay cuse iyo ay caabudayeen hiilay ka raadinayeen lacallahum yunsaruun nusro inay ka helaan ma ka heleenna laa yastatiicuuna nasrahum ilaahyadu ma awoodaan inay u gargaaraan waxaan caabudayo inay awoodaan iskaba daaya iyagiibaaba u taagan iyaga wax caabudaya mushrikiinta ah ayaa ilaahyada difaacooday u taagan yihiin wax marka adiga aada difaacaysid oo isaga aan kuu gargaari karin inaad yacnii caabudaad aad bay waa dalaal aada u fog waa isagii waxba ma iska celin karo adiga kuuma gargaari karo adig unbaa dul taagan wahum lahum jundun muxdaruun iyagaa ciidan u ah oo mar walba waa kuwa qaylinaya oo dhahaya ilaahyadiina wax laga sheegay waa kuwa dhahayo nb suurat lambiyaana waa kusoo marnay markii nabiyullaahi ibraahim uu jejebiyey asnaamta kii weynaana uu soo reebay waa kii uu yidhi marka bal facalahu kabiiruhum hada fasaluuhum in kaanuu yantiquun waxba waa hadli waayeen marka markuu jejebinayena waa iska celin waayeen iyagiia marka waxay yidhaahdeen qaaluu xariquuhu wansuruu aalihatakum in kuntum faaciliin haddaad wax samaynaysaan guba ilaahyadiinana u gargaara marka ilaahyada iyagaa loo gargaaraa sidee gargaar looga raadinaa marka ayb qofkii marka de meelaan ilaahay ahayn qofkii cibaado dhigay ku dhago axad isaga loo gargaarayo wax gargaari karin unbuu caabudaya laa yastatiicuuna ma karayaan nasrahum hiilkooda ma karayaan wahum mushrikiinta jundun ciidan weeyaan muxdaruuna goob taagan oo markaa yacnii u taagan lahum linusrati aalihatihim aalihada u gargaarkeeda u taagan falaa yaxsunka younan ku murug gelinin qowluhum warkooda mushrikiintan warkooda oo ay ilaahay meel ka dhac ugu samaynayaan yaanay ku murjinin innaa anagu naclamu waan ognahay maa ayaan ognahay yusiruuna ay siraysanayaan ay yusiruunahu wamaa baan ognahay yuclinuuna ay muujinayaan suuratu yuunusna waa kusoo marnay tan oo kale falaa yaxsunka qowluhum ina alcizata lilahi jamiica awalam yara linsaanu insaankii miyownan arki miyaanu arkin annaa anagu khalaqnaa inaan abuurnay hu isaga min nudfatin inaan ka abuurnay mani fa idaa huwa waa isaga oo khasiimun mid dood badan ah mubiinun doodiisu caddahay doodii maxaa ka mida waabatan wadaraba lanaa mahalan wadaraba wuxuu yeelay lanaa annaga wuxuu noo yeelay mahalan mahmaah bani aadamkii waa noo mahmaahay walxaal qad nasiya ouna iloobay ayuu noo maahmaahay isagoo ilowsan khalqahu ab abuurkiisii yacni abuuritaankiisii isaga oo iloobay amase waxaa tiraa jumla muctaridaba ka dhigoo wadaraba lanaa wuxuu noo yeelay inaga maalan maahmaah wanasiya waa iloobay khalqahu abuuritaankiisiina waa iska hilmaamay qaala wuxuu yidhi mankumaa yuxyii noolaynayo alcidaama lafaha yaa noolaynayo wahiya walxaal hiya iyaduna ramiimun ay baaliyowday mahmaada marka laf buu soo qabtay laf xoolaad oo baaba-day baaba-day ayuu intuu soo qabtay buu burburiyey gacantiisii buu saa ugu burburiyey markaasuu wuxuu yidhi lafahan sidan u burburay ee baaba-ay yaa soo nooleynayu yidhi marka ilaahay buu u maahmaahayaa bani aadamka bal fiirin laakiin sida loo radiyey aayadda bal arag inta aan isaga loo jawaabinba wanasiya khalqahu baaba lagu bushiyey marka waxaa laleeyahy annagoo maahmaaha noo samaystay abuuritaankiisiina waa iska hilmaamayba isaga isaga in mani candhuuf laga abuuray waa iloobay annagoo noo maahmaahaya marka ayb markaasuu laftan noog jawaabtii gadaala la keenay marka wadaraba lanaa wuxuu noo yeelay inaga bani aadamkii gaalkii weeyaane maalan maahmaah ayuu noo yeelay wanasiya waqad nasiya walxaal qad nasiya uu iloobay khalqahu abuuritaankiisii meeshuu ka bilowday qaala wuxuu yidhi insaankii man kumaa yuxyii noolaynayo alcidaama lafihii yaa noolaynayo wahiya walxaal hiya iyada oo ramiimun baaliyowday laf baaliyowday yaa soo noolaynayo qul waxaa tiraa yuxyii waxaa noolaynaya haa laftaa baaliyowday alladii allihii ansha-ahaa markii horeba ahaysiiyeyoo abuuray adiga maa awal abuuray laftaani xayawaanka ay ku taalay adiga maa abuuray maya allihii awal abuuray ayaa hadda soo celinayo abuurayo jawaab muqnici ayb awala maratin mar markii ugu horeysay allihii abuuray ayaa soo celinayo wa huwa isaguna bikulli khalqin abuur dhammaantiis caliimun kii ku cilmi badan way suuratu qaafaan ugu tegaynaa qad calimnaa maa tanqusu lardu minhum wacindanaa kitaabun xafiid laftaan markay dhulka ku baaba-ayso inta ay dhulka uga maqan oo ka baaba-day waa ognahay buu ilaahay leeyahay halii marka cilmigaa leh ma wuxuu u daahayaa marka inuu soo celiyo meeshay jirtabouba ogyahay alleh subxaanahu watacaala qul waxaa tiraa yuxyii waxaan noolaynayo haa laftaa baaliyowday alladii allihii ansha-ahaa ama abuuray markii horeba awala maratin mar markii ugu horeysay abuuray wahuwa isagu alleh caliimun midkii ku cilmi badan waay bikulli khalqin khalqi dhammaantii aladii jacala lakum min ashajari اlakhdari naaran aladii allihii baa noolaynayo meel kale haddana wax laga tusayaa alladii allihii baa noolaynayo jacala lakum idinka idin yeelay min ashajari geedaha xaggooda idinkaga yeelay alakhdari ee cagaaran naaran dab idinkaga dhigay oo dab idinkaga yeelay faidaa antum waaba idinka oo tuuqiduuna aada shidanaysaan minhu xaggiisa aada ka hursanaysaan ayb oo markaad safarka iyo ku jirtaan oo aada rabtaan inaad wax karsataan ama aada wax kulaashaan marka aada rabtaan geed cagaaran baad intaad wax kasoo goysaan ayaad markaa yacni madag ah ka samaysanaysaan afara-aytum unnaara alatii tuuruuna a antum anshatum shajarataha am naxnu lmunshi'uun suuratu lwaaqicay ku imaanaya geed cagaaran allihii dab ka dhaliyey allahaasaa laf soo celi kara marka baaliyooda nacam meel kalea marka lagaa tusayaa qudrada rabbi subxaanahu wa tacaala markii hore waxaa la yidhi laftaan allihii abuuray waa soo celin karaa tu kaloo idinku aada isticmaashaanna arka geedka cagaaran macnihiis waa qoyan yahay waay nacam qoyaan iyo dabna waa kala fog yihiin nacam laba khaasiyo aada u kala fog waay nacam geedkii cagaarnaay ayaa dab ka dhalinaysaan allihii geed cagaaran dab ka dhaliyey ayaa laf baaliyowdayna abuuraya qur-aanku marka doodiisa iyo xujooyinkiisa aad bay u xeeldheer yihiin qof hadlaana hadal uma reebin walidaalika marka tawxiidka in aada loo sugo oo yacni qaab yacni loo baxhiyo qaababka uu qur-aanku ugu doodo ou dadka ugu caqli celiyo ama kuwa mucaanidiinta uu ula doodo oo uu xujadooda dib ugu celinayo waa wax marka hadduu qofka ku tadabburo kalaamu rabbi alcaalamiin inuu yahay uu dareemayo alladii allihii baa soo celinaya jacala lakum idinka idinkaga dhigay min ashajari geedihii xaggooda alakhdari ee cagaarnaa naaran dab idinkaga yeelay faidaa antum idinku waaba idinka oo tuuqiduuna yacni inaad hursanaysaan ood shidanaysaan minhu xaggiisa aad dab ka shidanaysaan ood ka hursanaysaan dhinac kale haddana awalayse aladii khalaqa asamaawaati waalarda biqaadirin calaa an yakhluqa milahu awalayse aladii allihii miyaanu ahayn khalaqa abuuray alsamaawaati ciraryaalo abuuray waalarda dhulka abuuray biqaadirin midka awoodo mid awoodaya miyaanu ahayn calaa an yakhluqa inuu abuuro mihlahum iyaga oo kale balaa inuunan awoodin iska daaya hah waa awoodaa wahuwa isagu alleh alkhallaaqu allihii abuurista badnaa waayo yakhluqu khalqan bacda khalqin abuuris badan waxaa laga wadaa abuur abuur kadib abuur kale kadib ayuu abuurayaa alcaliimu weeyaan allihii ogaal badnaayo sida uu wax u abuurayo iyo sida yacni waxa ku habboon iyo alle ku ogaal badan yani allihii cirkan weyn iyo dhulkan weyninka badan leanna meel walboo bani aadam joogo dhuluu ku taagan yahay meel kastoo tagtana samo ayaa kaa sarreyso allihii cirkan iyo dhulkan weyninka badan abuuray idin inuu idinkoo kale idin soo celiya miyaanu awoodeynin ayb kuwan markaa yacni wax diidaya iyagoo kale inuu abuuro miyaa alla aanu awoodeynin waa awoodayaa wayn inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun sida uu wax ku abuuraa haddana la barayaa marka inamaa wax kale maahni amruhu alla amarkiisa idaa haddii araada uu doono shay-an shay an yaquula qowluhu weeyaan dhihitaankiisa un weeyaan amarkiisu waa dhihidiisa lahu shayga uu u dhaho kun ahaaw fayakuunu fa huwa shaygii yakuunu waa ahaanayaaba shaygii markiiba waaba ahaanayaa ee abuurista inuu shay alla abuuro kun unbay kun bis waayan kun ayaa alla uu ku samaynayaa wixii uu doono ayb marka amruhudaas inamaada waa adaatu xasrin dabcan amruhuna waa mubtada mubtadaha khabarkiisana an yaquula lahu waaye qowluhu masder baa laga dhalaalina inamaa wax kale maahane amruhu alla amarkiisa idaa araada haddii uu doono shay-an shay marka ilaahay iraadadiisu wax ku abuuraa shay haddii uu doono inuu abuuro amarkiisu an yaquula qowluhu waaye dhihitaankiisa lahu lishay-i shayga uu u dhaho kun ahaw fayakuunu fa huwa shaygii yakuunu waa ahaanayaa ayb ma diidi kara marka khalaa'iqda alla wuxuu ku abuuray hadalkiisa kun ayaa lagu abuuray walidaalika makhluuqa iyo ilaahay hadalkiisu waa kala soocan yihiin makhluuqu wuxuu ku abuurmay uu ku samaysmay kalaam alle kun ayuu ku samaysmay haddii marka la yidhaha ilaahay hadalkiisuna waa makhluuq makhluuqa makhluuq abuuray unbaa la joogaa maanta dhan marka kunta ilaahay dhahayo iyadu makhluuq maaha sababto ah waaba wixii alla wax ku abuurayo waa sifadiisa waay nacam kun ayuu dhahayaa ahaw fayakuunu fa huwa shaygu yakuunu waa ahaanayaa markaas fasubxaana aladii biyadihi malakuutu kuli shayin wailayhi turjacuun ee allaha awoodaa le haddana inaad shirki u samaysaan oo waxma soo celin kara aada tiraahdaan waa qadarin la-aan fasubxaana aladii allihii ayaa nasahan oo ceeb ka hufan biyadihi gacantiisu malakuutu kuli shayin shay kastaa mulkigiisa iyo tasarufkiisu oo ahaaday gacantiisa wailayhi ilallaahi alle intii kaabaa turjacuuna la idiin celinaya idinkana fasubxaana aladii allihii ayaa nasahanu ceeb ka hufan biyadihi gacantiisa uu ku sugan yahay malakuutu kulli shayin shay kastaa tasarufkiisa iyo mulkigiisa allaha uu gacantiisa ku jiro oo gacantiisa iyo qabdadiisa uunan ka bixi karin allaha ayaa ceeb iyo nuqsaan ka hufan wailayhi ilallaahi alle intii ka ah ayaa turjacuuna la idiin celinayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed